si kor loogu qaado wax soo saarka dalka loona dhiirageliyo beeraleyda ku nool dowlad goboleedka galmudug ayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug waxa ahay dalagyo loogu talagalay beeraha u qaybisay ku dhowaad kun qoys oo ku nool magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug iyo deegaanada hoostaga waxaa madasha ay dalagyada ku wareejinaysay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka galmudug goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha galmudug maamulka degmada gaalkacyo ee daanta galmudug guddiga beeraleyda galmudug iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka galmudug qaar ka mid a mas-uuliyiintii goobjooga ka ahaa qaybinta dalagga beeraha ayaa ka hadlay muhiimada dalagga la qaybiyey u leeyahay dadka beeraleyda iyo beeraha kale oo deegaanka gaalkacyo ku dhow ku hareeraysan uu u keenay aad baan uga mahad celinayna madaxweynaha galmudug axmed kaariye qoorqoor oo dadaalkaas bixiyey oo dadkiisu abaari inay ku dhacday lagana faa'iidaysta beeraha markay dhaqaala darra timid asagana aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leedahay waa markii horta ilaahay mahaddiis wey markii koowaad oo ayna soo gaarto abuur tayadiisu fiican tahay oo runtii na soo gaarsiisay wasaaradda beeraha agaasime cumar cismaan oo maanta nagala joogo wasaaradda naguna wareejiyey agoo abuur kun beerood wax looga qaban karo ama aydhaahee kun qoys oo beera leh ay ka faa'iidaysan karaan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug cumar cusmaan ayaa dhankiisa dadka beeraleyda ee abuurka la siiyey kula dardaarmay inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan abuurka la siiyey waan sidaanoo kale idinku keenaynaa tababaraa jira oo aan lainkugu imaan doona insha allah mar dhow oo dadka lagu tababari doono qof walba beertiisa isagoo tabcaya lagu tababarayo agabyo kalea jira cagafyo waxaa la keeni doonaa insha allah oo hadda aan ayagana sidaanoo kale la keena laakiin weli aan maarata deegaanka qaabkii ama loogu qaybi lahaa ama loogu shaqay lahaa weli aanna dejinin baarihi waxaa la rabaa ballantii madaxweynaha waa maqlayseen galmudug yaambadii maarata isha qorigii yaambay ka aaday maanta markhaatiyaa ka tihiin inaan yaambadii aynu hor taallo badaalkii uuna hor yaallo abuurkiina uuna hor yaallo beerta la geli lahaa waxaa lainka rabaa dadka deegaanka dhanka wax soo saarka haddii ilaah yaraa in loo jiheeyo dalagyada loo qaybiyey dadka beeraleyda ah ee ku nool magaalada gaalkacyo daanta galmudug iyo deegaanada hoostaga ayaa ah mid looga gol leeyahay in kor loogu qaado wax soo saarka beeraha si ay dadku ugu dhiiradaan in beerahooda ay tabcadaan